magaalada burco ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo xirayay casharada ardayda baratay qaar ka mid ah kutubta shareecada kuwaasi oo wax ka barta madarasooyinka magaalada burco waxaa ka qayb galay munaasabadda macalimiinta wax ka dhiga madarasooyinka magaalada burco mas-uuliyiinta shirkadda telesom oo soo qabaqaabisay barnaamijkan xubno ka socday mu-asasada karan burco iyo marti sharaf kale cabdulaahi axmed suleymaan oo ka mid ah macalimiinta bixinayay kutubta shareecada iyo shaafici nuur jaamac guddoomiyaha mu-asasada karan burco ayaa si wada jir ah ugu warramay ardayda xifdisay kutubtan oo ah barnaamij sanawi ah sanadkii mar la qabto bisha ramadaan la qabto hadafkiisu yahay in la baro ardayda culuumta sharciga kuwooda asaasiga oo la xifdisiiyo oo ah barnaamij sanad walba ay ka faa'idaystaan ardayda madaarista iyo macaahidda waa barnaamij muhiima in badanna laga soo faa'iidey runhaantii marka labaad barnaamijka sanadka noociyo gaara ayuu lahaa wuxuu ahaa wuxuu lahaa anshido gaar ah waxyaalo tababaro tartanno muxaadaraad hadday tahay rixlooyin tarfiihiya oo dabadda loogu baxayo oo maaragtay ardayda la qaaday waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda telesom muasasadda karam oo soo abaabushay waxaan qaadanaynaa talooyin kasta oo ku wajahan barnaamijka waxaan isku dayaynaa inaynu tadwiirino oo sanad walba aynu horumarino sallaankii koowaad baa taagantihiin insha allah waxaanu rajaynaynaa inaad ka sii wada doontaan halkaa sida markaa talooyinka lagu soo jeediyeyna waxa aanu annagoo noo qorshaysan in ardayda liiskooda aan la sii daynin sanado dambana iyagana lagu sii sarco oo wax weeyaan lagu sii tadwiiriyo aqoontooda si ay u noqoto midhadhal loo helo oo arday aqoon leh oo mutuun badan xifdisan oo masaa'il culumtii sharciga wax weeyaan aqoon fiican u leh barnaamijkan ay ka soo baxaan ayaa insha allah qorshuhu yahay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka mu'asasada karan burco aada iyo aad baan marka koowaad ugu mahad celinayaa maamulka muasasada alkaram lidacwati watanmiya sida runtii karaamada iyo dardargelinta lahayd ee barnaamijkan ay boorka uga jafeen ee ay u hirgeliyeen waxaan run ahaantii la qabaa mahadcelintii iyo mahadnaqii ee culimmadii iyo mashaayiikhdii iga horreysay waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo markaa waxa weeyaan hawsha tan waxgelisay ciddii soo qaban qaabisay iyo ciddii markaa waxa weeyaan fulisay dhallinyaradan aadka iyo aadka runtii u nuuraysa ee dadaashay ee runtii qayb ka mida cilmigii bilowgiisi ku howlanayd maalmaha ilaahay subxaana wa tacaala waxaa leedahay allah barakeeyo ardaydan maanta ka qayb qaadatay barnaamijka ee xifdiday mutuunta kala duwan inaynu baarano u ducayno ilaahi subxaanahu watacaala inuu maaragtay ku anfaco kuwa halkaa kasii wadanaa ay noqdaan barbilow fiicanna ay u noqoto oo ay halkaa insha allahu cilmigii sharciga ahaa ay halkaa kasii wadaan